culamaa udiinka magaalada beledweyne ayaa dalbaday in laga qayb qaato dhismaha iyo dayactirka masaajidka dhuurta oo ku yaala xaafadda xawataako ee magaalada beledweyne masaajidka dhuurta ayaa muhiim u ah bulshada ku nool xaafadda xawataako ee magaalada beledweyne qaar ka mid ah culamaa udiinka magaalada beledweyne ayaa ka codsaday cid kasta ee waxhaysata in ay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidka oo masjid lagu cibaadaysan jiray dad muslimiin ay ku cibaadaysan jireen ka dumay lagu akhri jiray culuumta sharciga lagu bara jiray salaaddii lagu dhex dukan jiray laguma dukada hadda culuumtii cilmiga ahaa ee ka dhex soco jirtana kama socoto qofkii marka dib u soo cusbooneeyo wuxuu leeyahay salaadaas meesha lagu ooga ajirkeeda qaybuu ku leeyahay culuumta cilmiga ah meeshaa lagu baranaana wuxuu ku leeyahay kaalintiisuu ku leehay ilaahay agtiisa ka xisaaban laakiin dad biniaadan aysan xisaabi karin marka waxaa codsigaas ayaan gudbinaynaa muslimiinta na daawanayso meel kasta i joogaan waxaan leenahay u soo tartama khayrkaas u soo tartama waa masjidkaas cibaadadiisii ee culuumtiisii iyo khayrkii faraha badnaa dhexdiisa yiil hakaduu ku sugan yahay qofkii marka soo celiyo dayactirkaas loo baahan yahay masjidku kor iyo hoos waa masjid burburay marka waxaa socoto gurmad muslimiinta manaha u fidinaya ayaa socdo gurmadkaas qof kasto waxaan ka codsanaynaa inuu qaybtiisa ka qaato
sadaqada jaariin waxaa lagu magacaabsada masaajidada iyo madaarista iyo ceelasha iyo wixii lamada oo weligood aan dhammaanaynin sadaqatun jaariya oo waladun saalixun yadcuu lah ilmo wanaagsan oo bacda mowtkiisa u ducaynay haddii ruuxu dhaafo sadaqoo jaariyo adduunya aakhiraan dhammaanayn haddii ruuxu ka tago isagoo noolay lama tahay marka waxaan leenahay dadka codkayna gaarayo oo dhawaaqayna iyo muuqaalkayn u jeedo ruuxu kastaba daartan waxaa lagu magacaabaa daarulmamar waa meel la maro wado laga socdo meeshaan u socnan waxaa lagu magacaabaa daarul qaraar waa meel lagu sugnaanayo aan laga dhamanaynin aan lagu jirinaynin nicamteeda wax ilaahay uma ogay ruux bani'aadan ah oo tilmaamo kalen aan ahaanin marka waxaan leenahay wa fii daalika falyatanaafasu ilmutanaafisuuna nicamtaa farax badan oo diinta ilaahay nooga sheegay waxaan leenahay ruuxii dhagtamaayo kheerku dhagtamaayo ha u yimaado ruuxu kastoo bani'aadan wixii ka halaaw guryahooda iyo adduunka ugu jeedtana waa la wada dhisay guriga allan waa midkaan u jeedanoo dhexdiis anta taaganaha alwaaxdii iyo jeengadi iyo wixii dhammaan guriga ayuu u mogan yahay waa dadka tilmaamaha ilaahay ku tilmaamay marka waxaan leenahay khayr allahdii jazaakum allahu khayran nicamta ha loo soo dhaqmo masaajidka dhuurta oo ka mid ah masaajidda laga raacdo kutubta shareecada islaamka ayaa soo wajahay burbur iyo dayactir la'aan